wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo horumarinta qoyska ee somalilan ayaa sheegtay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey ay kordheen goobaha sida qarsoodiga loogu sameeyo farsamada gudniinka fircooniga hadalkan ayaana ku soo beegmay iyadoo shalay oo ay bisha juun ahayd lix islamarkaana ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee loo aqoonsaday ciribtirka iyo wacyigelinta bulshada ee gudniinka fircooniga agaasimaha guud ee wasaaraddaasi cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay in haatan gacanta lagu hayo xeerkii mamnuucidda gudniinka iyo guud ahaanba tacadiyada loo geysta haweenka waxaa sidoo kale kobcay oo duruufihii faraha badnaaye covid nineteen ay keeneen in goobo fara badan oo waddankeena kamid ahaa ka mid ah in dhibaatooyinkaasi ay aada u bateen eewadbixinaha runtii aanu helana ay muujinayaan koror aada iyo aada u weyn oo u baahan in gacmaha runtii layskaga qabsado sidii tacadigaa meesha looga saari lahaa ka wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba runtii waxaa naga go-an sidii xoogga loo saari lahaa sidii hablaheen iyo haweenkeenu ay u heli lahaayeen dhawris daryeel iyo protectionkii ay u baahnaayeen sidii arrimaha f g mka wax looga qaban lahaa sanadkana insha alla guulo waaweyn oo hor leh oo lagu hagayo sidii tacadiyada ka dhanka haweenku meesha uga bixi lahaayeen nidaamyadeedii iyo xeerarkii meesha lagaga saari lahaa arrimahana inay gacanta lagu hayo doctor edne aadan ismaaciil oo muddo dheer kasoo shaqaynaysay howlaha caafimaadka iyo ka hortagga gudniinka hablaha yaryar ayaa sheegtay in kontonkii sannadood ee ugu dambeeyeyba ay socdeen dadaalada lagu doonayo in lagu xakameeyo dhibaatada gudniinka balse ay weli jiraan dad kusii dhegan caadadaasi diinta islaamka iyo caafimaadkaba kasoo horjeeda la dagaalanka gudniinka gabdhuhu ma aha wax shalay bilaabmay iyo daraad konton sannadood horteed ayaanu bilownay la dagaalanka gudniinka uu hablaha u geysto haddii nabigeennii goodaa wanaagsanaa calayhi salaatu wasalaam yidhi haqaabani ha goynina dalalkii aynu diinta wadaagaynana hablahooda aanay goynin oo aanay dhibaatada u geysanin caafimaadkiina uu ka markhaati yahay inuu hablahaa dhibaato u geysanayo maxaa inagay nagu sii xiray markaa dadka ku taageera waa arrin diiniya waxaa fiicnaan lahayd inay iska hubsadaan laakiin hablaha akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda dabcan cid walba way jeceshahay hablahoodu inay noqdaan hablo wanaagsan oo nadiifa oo ixtiraam loo hayo iyaguna is ixtiraama laakiin gudniinku ma aha waxa hablaha ka ilaalinaya dhibaatooyinka aynaan la jeclayn gabdhaheena sharciyo badan baa la soo saaraa adduunka soo saara horta fatwo qurux badan waynu soo saaray haddaynu nahay somalilan fatwaynu soo saaray oo aynu nihi gudniinka gabdhuhu ee fircoonigu waa xaaraan alxamdulilah wasaaradda diinta iyo awqaafta ee fatwadaa soo saartay way ku mahadsan tahay waa tallaabo wanaagsan laakiin waxaynu u baahan nahay maanta dowlad baynu nahay baarlamaanka maanta jooga iyo madaxweynaha ayaa magan looga yahay arrinkaas
wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ayaa hore u soo saartay qaraar ay ku sheegayaan in gudniinku uu xaaraan yahay sidoo kalena xeer lagu xakamaynayo cid kasta oo lagu arkay inay qayb ka noqotay hawsha gudniinka ayaa hawshiisa gacanta lagu haya kaasi oo haddii uu dhaqan galo hay-adaha sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo ku lug leh gudniinka fircooniga ah